sheekada sheekada somalilan iyo sheekadeeda dowladda puntland waxay dowlad ku tahay dastuurka puntland baa awood siiyey awoodda dastuurka puntland siiyeyna waxa weeye xuduudada dowladda dowlad goboleedka puntland iyo xuduudadiisi meeshay ku yaalin waa la yaqaanaa dalka inay daafacaan waa waa khasab weeye arrintaas meel ay uga bixi karaan ma jirto afartii sano oo lasoo dhaafay waxa socdo waa la ogaa ama mudug ha ka socdeen ama sool ha ka socdeen ama sanaag ha ka socdeen ama buuraha galgala iyo iyo iyo qandala ha ka socdeen oo wixii socday waa la ogaa dowladdu inay ka seexatay waa la ogaa dowladdu waxay dowlad ku tahay dalka iyo dastuurka inay daafacdo haatan goor xeere iyo fanaal kala dhaceen inay kala orordaan ma aha wax laga aqbalaya ma aha shaqadooda laakiin inay qabtaan weye xuduudada dal kale daafacaan dal kale ayaa dalkeeni doorasho ku gelaya ama sanaya iyagaa ogolaaday wax laga aqbalayana maaha arrintaas haddii ayan degdeg u fulin oo xuduudada dalka soo xirin shaqada inay isaga tagaan weye dowladda iyo baarlamaanka iyo xukuumadda u xorn shaqada inay isaga dareeraan iska casilaan weye saasa lagu waatarjumaan xuduudda marka lasoo xiraya ma mid xuduuddii puntland oo ilaa iyo sool iyo halkaasu la haystayba mase waxa weeye meeli hadda lagu sugnaayo la joogo firi xuduudada puntland meelaha lagu sinaa meesha waa tubriq wey meesha lagu siman yahay ama boocana aftiisa ama meel udhaxaysa boocama iyo tubriq meel udhaxaysa wey waxaasu waxaasu wax lagu dagaalamo maaha xuduudada puntland meeshay ku yaalin waa la yaqaa sool meeshay kaga yaalin waa la yaqaanaa sanaag meeshay kaga yaalin waa la yaqaanaa buuhodle meeshay kaga yaalin iyo iyo cayn waa la yaqaanaa meesha la yidhaaho murugna meeshay kaga yaaleen waa la yaqaanaa xuduudadaas in la xiro oo oo nidaam dawliga lagu difaaco baan ka hadlayaa anigu ma aha dalka in lagu difaaco qaabeeleed iyo sheeko noocaasa dowladdu waa la doontay waajibaad bay leedahay waajibaadkeeda waxaa ugu horeeya difaaca dastuurka iyo dalka shaqadooda ha qabsadeen laakiin dadkii deegaankaas deganaada la sheegaya inay iyagu raalli ka yihiin oo maarata iyaga soo dhaweynaya mas-uuliyiinta ama musharaxiinta somaliland oo iyagii baa taageeraya la leeyahay war waxaas waxaas waxa weye dowladda galowga joogto waxay ku mamasiyoonaysa weye iyo iyo hadal aan munaasib ahayn waa daandaba gaalo weye waxaas cid dhegeysanaysaa ku jirta dowladdu shaqadooda ha qabsadeen xuduudku meeshuu ku yaalla waa waa la yaqaanaa ino magaalooyinku meeshuu yahay ama daaqsintu meeshuu ka yahay ama buuraha meeshuu ka yahay waxaas o dhan waa la yaqaanaa sheekadaa kale oo dadka lagu maran habaabinayo inta laga boqo dalka ha difaaceen dalka haddii difaaci karina shaqada ha isaga tageen ugu dambeyntii marka haddii in wadahadal la sameeyo oo labada dhinac arrintan ka wada hadlaan oo maslaxad lagu dhameeyo iyo in haddee dagaal dhaco oo labadii dhinaca dagaal uu dhaco ka dhex qarxo iyama haboon
labadee dhinac oo wadahadal ka dhacaya ma
puntland puntland somaliland
jamaal goob kasta oo soomaaliya oo su-aashaas dhegeysta wuu ka xumaanayaa su-aashaas oo kale in la weydiiyo qof kastoo reer puntlandna baan ka waday arrintaas dhulkaagii wadahadal ku gal oo qolo kalaa qaadanaysa dhulkaagii ogolow inaad ka wada hadashid wax macquula maaha dhaqa soomaaliyeedna maaha wax la aqbali karana ma ah wadahadal loo baahan yahay ma jirto ninka doonaya dalkaagi inuu kugula dagaalamo hadduu kugula dagaalami karo inuu kugula dagaalamo inuu kugula dagaalamo weye arrinta hadda taageernayntaa tahay wadahadal la geli karaa ma jirto waxa weye dalka xoriintiisa iyo iyo iyo xuduudada soo xigitaankooda iyo ammaankooda wax laga wada negoshiyen karan wargorka ma geli karaan iyo wadahadal iyo waxa ma geli karaan somaliland dhulkooda inagu ma tagno kumana doonayno dhulka lagu doonayo lagu dagaalamayo dhulkeena weeye dhulkaasna dowladaan u dhiibanay ammaankiisa iyo xasiloonadiisa haddii in dowladdu samayso shacabku definitely waa daafacayaa laakiin dowladdu hadday shaqadii qaban weyday afartii sano lasoo dhaafayna waa muuqataa dowladdu inay arrintaas ku fashilatay ama ka gaabsatay inay samayso hadda xeeriyo fundhaal baa kala dhacay waxba ka aqbali mayno laakiin hadda inay sameeyaan wax wadahadaba oo arrintaa ku saabsan oo aanu ka sugno ay geli karaan oo golbo kale ma jirto dhulkeena laguma golgotagi karo dalka in la difaaco weye gaalkacyo magaalo qaybsan ma noqon karto sool gobol qaybsan ma noqon karo sanaag gobol qaybsan ma noqon karo waa puntland dhulkaasu dhulkaa in la mideeyo weeye midnimada iyo jiritaanka puntlandna golbotal markaa ma geli karaan ciidanka iyaga dhan ma jirto ha dowladaasna waxaan uga baahannahay oo shaqada inay iska dhiibto oo hogaanka iska soo wareegso ama dalka difaacdo waxa loo baahan yahay ay dalka qabato cabdilaahi bal waxaad ka warantaa aragtidaada ku aadan shirkii madaxda federaalk iyo dowlad goboleedyada dhowaan ugu soo gabagaboobay magaalada muqdisho iyo go-aamadii laga soo saaray
shirka shirku muddada waa socday oo waa tii la oran jiray madasha qaranka kaasoo kaloo iila muuqday oo waagii xasan sheikh uu joogay oo la abaabulay laga wada tashan jiray dadka iyo wax ka socda inkastoo markii dadku ay diidanaayeen oo lahaayeen hawlaha ay hayaan waa hawlo baarlamaan haddana kii oo kaloo iila muuqday oo in laysu yimaado oo wixii ikhtilaafaad oo jira dhawaana dee waa tii dhinaca siyaasadda ay soo dhex gashay ikhtilaafaad ay soo dhex gashay qoliyaha gobolada xukumada iyo iyo dowladda federaalka marka in laysaga yimaado oo dan soomaaliya laga sheekaysto oo arrimahaas laga wada hadlo anigu asidadu hadday ka ahayd wax fiican oo soomaalinimo loo baahan yahay buu ahaan lahaa haddii arrintu saa tahay ujeedo kale haddii laga lahaa hadda ma garanayo waxa kasoo baxay waa arkay qodobadu waxay ahaayeen ama u badnaayeen qodobo guud oo aadnu wada aragnay ama dalka ha dalka iyo nabadxasiloonadiisa iyo nabadgelyadiisa iyo sidii loo wada shaqeyn lahaa ku saabsan arrimahaasna hadda waa arrimo moogtahay ku fiican in lasoo dhaweeyo oo haddii sida ay yihiin rabo in loo wajaho ama wax looga qabto xasilooni in dalka laga sameeyo arrin loo baahan yahay wey soomaaliya o dhan ubaahan tahay heshiis iyo isafgarad iyo wax kasta oo wadahadal lagu dhameeyo soomaaliya iyo arrimaheeda ku saabsan waa arrin lasoo dhaweyn karo oo fiican weeye dalka iyo xasiloonadiisa iyo nabadgelyadiisa sida looga shaqeyn lahaa oo dagaalada socda loo soo afjiri lahaana hadda waa arrin fiican oo loo baahan yahay weeye waxaan rajaynayaa waxyaabaha ay ku baaqeen in fulinteedii la galo waxna laga qabto si degdegana wax looga qabto waayo shacabku iyo dalku intuba way u baahan yihiin dalka in xasilooni waarta laga helo in nabadgelyo laga helo in dowlad qaran oo taabagala oo shaqaysa in laga helo oo la xakameeyo dagaalada dalka ka socda oo dhan la xakameeyo maamulo fiican oo lagu diirsado oo dalku uga baxo dagaalkii sokeeyo oo lix iyo labaatanka sana socdayna in la helo daqaankeedana tahay iyo shacabka soomaaliyeed arrimahaasna waa loo baahan yahay fulintooda in la galo ciidamo in la dhiso maxaan ku rahdaa xoogga dalka soomaaliyeed ayaa lagu heshiiyey in shabaab weerar wada jira lagu qaado oo gobollada haysta laga saarana waa lagu heshiiyey ma isleedahay arrintaas waa fuli karaysaa
niyahow arrintaas waa hadaf wanaagsan weeye jamaalow waana ku faraxsanahay in arrintaa lagu heshiiyey madax madaxdii gobollada iyo iyo iyo madaxdii dowladda dhexe inay arrintaa ku heshiiyeen aad baan ugu faraxsanahay oo arrin lasoo dhaweeyo furitaankeedu hadda wuxuu noqonayaa culayska arrintaasu leedahay waa la fahmayaa sidaa quwadaha naga soo horjeeda oo qarannimada soomaaliyeed iyo xasiloonada dalka kasoo horjeeda intay xoogoodu intuu leeyahay iyo meelahay joogaan iyo siday u dagaalamaan intaba waa la yaqaanaa hadday yihiin soomaali iyo hadday yihiin ajnabi intaba waa la yaqaanaa arrinta keliya marka oo looga bixi karo waxaas leeyahay waa waafaqa soomaaliyeed iyo isobara soomaaliyeed in la helo iyo wadajir kal iyo laaba oo dalka haddee gacan soomaaliyeed lagu soo celiyo madax banaanadii dalka dib loo loo hanto dowladnimadii soomaaliyeed dib loo hanto shacabka laga saaro dagaalka sokeeye oo waaray oo lagu wada wiiqmay dalka laga saaro sidii markaas loo dagaalgeli lahaa hadda waxaas laba iclaamin wax u baahan in la iclaamiyana ma ahayn laakiin sidii loo dagaalgeli lahaa meelihii laga kala imaan lahaa quwadaha jooga quwadaha dalka diidan ama nabadgelyada diidan meelahay joogaanna waa la ogyahay ama ajnabi ha ahaadeen ama soomaali ha ahaadeen sidii loola dagaalami lahaa haddee xoog dadka soomaalida in la dhiso kama maarmayso arrintu arrintaasi loola dagaalamo culeysyada jira ama dhaqaala ha ahaadeen ama wax kale ha ahaadeen oo hor taagan arrinta xoogga dalka soomaalida iyo dhisitaankiisa na waa la ogyahay muddana waa socotay dhowrkii sano oo ugu dambeeyana arrintaas ka hadalkeeda waa socday hadda waxay u baahan tahay waxay u baahan tahay raganimo iyo iyo niyaddaba iyo fulin runa ayay u baahan tahay abdubaaji uma baahna waxa meesha in badan oo ii muuqatay wixii lasoo qoray abdubaaji bay ila muuqatay iyo wax baaqa oo adduunyada loo loo sheegayo ama shacabka soomaalida lagu seexinayo laakiin dagaalka socda oo dhabkaa oo xasuuqa oo shacabka soomaaliyeed ka socda oo xasiloonida dalka kuhor kasoo horjeeda oo qarannimadii soomaaliyeed baabiiyey iyo madax banaanadii soomaaliyeed dagaalkaas wuxuu u baahanaya hogaanka haatan dalka ka taliya soomaaliya inuu sinaba intay isugu tago afdibaati intay ka saaraan dagaalkaas sinaba loo galo dalkaasna si fura loo xoreeyo waayo soomaaliya haatan waxay u baahan tahay anigu waxaan isleeyahay aan hubaa inay soomaaliya maanta ubaahan tahay gobonnimo doon run inay ubaahan tahay dalkeena meelkasta dab baa ka shidan qaar baa waxay leeyihiin dalkii waa goosanay oo waa ka goray soomaaliya shabaab baa meel kasta jooga arrintaas waxay u baahan tahay gobonnimo doon magaalada xalan la yidhaaho waa arkay dagaal baa markasta bun baa lagu qaxinayaa shacabkii baa la xasuuqaya la haynayaa magaalooyinka kaloo kale saasaa loo samayn karaa duurka waa lagu wada jiraa buuraha waa lagu wada jiraa ciidanka soomaaliyeed in la sameeyo waa loo baahan yahay taasu waktigay qaadataa laakiin in arrintii hadafkiina la dhigo oo laisku raaco fulinteediina la bilaabo gurmadkii dalka sidii loogu xoreyn lahaana gobolada dhanka wada qayb galaan arrintaasi waa muhiim weeye waxaan rajeynayaa degdeg in loo qabto arrin kale oo muhiim ah waxay ahayd qodobkii ku saabsanaa khilaafka weynna keenay ee ku saabsanaa la kala safashadii dowladaha khaliijka muranka udhexeeya waxaadna moodaa hadda go-aamadii lasoo saaray in aysan si weyn uga muuqanin taa maxaa lagu macnay hadda anigu waxaan is leeyahay mid mid waxay noqon karaysaa markay dhinaca wanaagsan aan ka fiiriyo madaxdii soomaaliyeed inay isu tageen oo ay ka wada hadleen wixii soomaaliya dan u ah arrintaasna markaas muwaafaqa laga gaaray iyo afgarad laga gaaray in danaha soomaaliyeed iyo danaha qaranka soomaaliyeed ama shacab iyo qaran iyo dul intaba ha ahaatee laga sheekaysto wixii ikhtilaafaada oo ku saabsan lakala safa lagu kala safarayo dowlado kale laga kala safarayo ama arrimo kale oo uhaya oo dowladaha ka socotana meel aynu iska dhigno danta wal danta dalka dadka qaranka aynu usoo jeensano ka wada shaqayno isku meela looga soo wada jeedo dhanka fiican marka laga fiiriya arrintaas saasay umuuqan karaysaa jamaalow haddee wax kale oo reer magaalnima inay ku dhex jiraan waa dhici kartaa oo ah dee ikhtilaafaadka meelahaas waa la ogyahay waa kala safanahay waa la kala jiraa laakiin yaynaan ka hadlin oo haatan shacabkii soomaalidu ma ogolaanaya haddii arrintaa laga hadlaya aynu qarin muuqa oo ka aamusno taa inay tahayna waa dhici kartaa laakiin anigu waxaan ufasiranaya inay tahay dhanka wanaagsanoo ah war inagu xaalad xun bayna ku furan dal ahaan iyo qaran ahaane danteena aan ka wada hadalno oo aan ka sheekaysano saasaan rajeynaya arrintaas inay ku dhamaato saasaan rajeynaya arrintaa in wax looga qabto danino kuma jirto sooma dad shacabka soomaalidana waa ogyahay inaan dan noogu jirin dowlad shisheeye inaan la kala safano oo annaga teeni oo meel xun maraysa ah oo u baahan gacan xoogna u baahan gacan soomaaliyeed u baahan dhaqdhaqaaq iyo iyo abaabul siyaadaha oo degdega u baahan in hadda aynu ku mashquulno dagaalo ka socda yeman iyo meelo kale ka socda waxay igu muuqataan waxaa munaasib u ahayn munaasib u ahayn shacabka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed iyo qaranka soomaaliyeed marka in arrintaas meel layska dhigo la joojiyo oo lagu tashado shacabka soomaaliyeed oo maanta aan hubay inuu isku dan yahay ama isku cadhood yahay intiisa badan oo waxaa hadda lix iyo labaatankii sano lasoo dhaaftay lasoo dhaafay wixii dhacay ay wada dhibayso oo maanta noloshii ku adkaatay xaaladii amnigu ay xiriir ku jirto xasilooni dal ayan jirin qaar leeyihiin waa go-day haddee waxay arrinta hoggaan bay u baahan tahay hoggaanka loo baahan yahayna waxaan rajeynayaa in d in si fiican ama dowlad goboleedya ha ahaadeen ama dowladda dhexe ha ahaatee hoggaanka maanta dalka u baahan yahay oo soomaaliya sidii loo sabata bixin lahaa in lagu mashquulo hawl iyo juud xoogla la geliyo culaysna la saaro iyadana degdeg fulinteedii iyo iyo iyo abaabulkeeda la galo ayaan jeclaan lahaa dhinaca puntland haddii aynu usoo noqono waayadan dambe waa tii la waday ballaarinta dekeda magaalada boosaaso shirkadna lagu wareejiyey lana sheegay in deked casriga meesha laga dhigisi doono waxaana jira murano taagtaagan oo dadka qaarkiis ay shaki ka muujinayaan hanaanka loo wado dekadaas iyo hawlaheeda ku saabsan dowladduna waxay ku adkeysanaysaa in mashruucaas yahay mashruuca saxa puntland iyo soomaaliya dani ugu jirto lagana wada faa-iidi doono sidaas ayay leedahay marka adigu sidee u aragtaa arrintaa
anigu waxaan u arkaa jamaalow haddii arrintaas sida loo sheegayo ay tahay ay tahay arrin horumar ah wax khalada ayaan ku jirin puntland iyo dhaqaalaheeda horumarinaysa wax saxa ay tahay loo baahay oo brograam horumarada uu yahay arrintu hadday saa tahay anigu haatan waxa laisku haysto waa garanayaa baarlamaanka maxaa loo geeyey dowladdu heshiiskay soo gashay oo ay sheegayso shacabka puntland iyo shacabka soomaaliyeed inay arkaan baa muhiima heshiiskaas iyo qodobadiisa iyo shuruudihiisa iyo qoraalkiisa iyo wuxuu yahay oo dhan anigu ma arag inuu qarsoon yahay baa igu maqaalaa baarlamaanka in loo geeyay umalaynayo shacabku waa kan waraaqaha qoraya waa kan mudaharaadaya waa kan leh heshiisku waa khalad weye waa kan leh waayo wixii aan la ogeyn oo sida lama oga marka anigu aragtidaydu waxa weeye heshiiskaas in in lasoo in dibada la keeno weye in la arko weye in shacabkooda arko weye in baarlamaankooda arko weye baarlamaanka dowladda puntland iyo baarlamaanka puntland waxaan ka rabnaa heshiiska ay soo galeen dowladda heshiiska ay soo gashay iyo baarlamaanku heshiisku ansixiyey labadaasba in dibadda la keeno oo la wada arko oo internetyada lagu soo qoro oo shacabka puntland gudaha iyo dibadda intaba ay ay fursad u helaan ay ku arkaan heshiiskaa ku arkaan laga munaaqashoodo wixii macquulah iyo waxaan macquul ahayn iyo wixii dana noogu jirto iyo waxaan dana noogu jirin markaasaynu arkaynaa wax qarsoon iyo iyo mirabarda duuduub baa lagu liqaa sheekadu maanta halkaa ma joogto mana socon karto puntland kama socon karto annaguna yeelimayno shac dekeda boosaaso waa waa hanti shacabka puntland shacabka puntland leeyihiin waa hanti weye lama garan karo dowlado kalena lama siin karo wixii horumara ama heshiisoo lasoo galo wixii heshiisoo lasoo galo in la arko weeye shacabku in wada arko weeye in lasoo internetyada in lagu soo qoro weeye heshiiska in la wada arko weeye looyaro inay inay looyaradeenu ama looyada qareemada puntland inay arkaan weeye haddii loo baahdo looyaro kale shacabku inuu qabsado weeye dibadaha la fiiriya heshiiskan galma noogu jirtaa mise nooguma jirto marka aniga aragtidaydu waxa weeye waxa kan qarsoon oo la qarinayo oo intii muddaa la qarinayay khaladaad baa ku jira aan la doonayn in la arko shacabkuna taa inuu yeela maaha annagu reer puntland haddaan reer puntland haddaan nahay taa yeelamayno wax aan munaasib noo ahayn oo dalkeena galaya wax dalkeena galaya marka yeelamayno wax aan munaasib noo ahayn oo shuruudo contract ahaan shuruudo khalada ku jiraan oo annaga hadhow dhibaato noo keeni doona